subax wanaagsan halkan waa dalsan qodobada ugu waaweyn eed maqli doontaan waxaa qaybka al-shabaab oo lagala wareegayay dhul istaraatiijiyo ku yaala jubbooyinka cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo tababar loo soo xidhay jubbaland oo baaq culus ka soo saartay dagaalka ka soconaya luuq maxkamadda ciidamada qalabka sideeda soomaaliya oo soo bandhigtay eedeysanayaal cusub somalilan oo war cusub ka soo saartay doorashooyinka ku soo fool leh iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey duqeymaha ka soconaya qasa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal haboon meel kastood naga dhoganaysaan amase naga dhegaysanaysaan taariikhdu waa ku aastaysan tahay bisha toddobaad toddobadeeda laba kun afar iyo labaatan kuna soo dhawaada warkii oo dhan aan ku bilaabe dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagala wareegay dhul istaraatiijiya ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland oo iskaashanaya ayaa kooxda al-shabaab kala wareegay deegaanka istaraatiijiya oo lagu magacaabo filfille al-shabaab ayaana lagala wareegay deegaano hor leh oo ku saabsan ciidanka xooga dalka ayaana kusii soconaya furimaha dagaalka deegaanka laga qabsaday kooxda ayaa dhaca waqooyiga deegaanka bulaxaaji ee gobolka jubbada hoose oo isna dhowaan ciidanka xooga dalku ka xoreeyeen al-shabaab saraakiisha ciidanka xoogga oo howlgal sameeyey ayaa sheegay in deegaanka uu shabaab ka haystaan al-shabaab ay xoog uga saarayaan islamarkaasina waxay ciidanka xoogga dalku sheegeen in dhibaatooyin badan ay u geystaan al-shabaab dadka saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ayaa sidoo kale waxaay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab oo weliba deegaano badan laga saarayo al-shabaab al-shabaab ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xooga dalku inay dhib ku yihiin shacbiga soomaaliyeed maamulka jubbalandna markan waxauu bilaabayaa dagaalkii lagu xoreyn lahaa jubbooyinka sida iyagu sheegeen wejiga koowaad ee dagaalka ayaa markii ugu horreysay ka bilowday guul meel laga gaadho gobolada dhexe ee soomaaliya kuwaasoo guulo la taaban kara laga gaadhay sida ay dowladda soomaaliya ku tooqday deegaano badan oo muhiima ayaana al-shabaab laga qabsaday wejiga xige ee dagaalka ayaa la filayaa inuu si rasmi ah looga sifeeyo deegaanada al-shabaab ay haystaan sida dowladda soomaaliya baahisay waxaa sidoo kale dagaalka laga bilaabayaa hirshabeelle galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed iyo jubbooyinka oo al-shabaab quwadoodu si weyn ugu xoogan tahay si kastaba dagaalka al-shabaab ayaa xilligan maraya meel xasxaasiya waxaana saacadaha saacadaha ka dambeysay ciidanka xoogga dalku kusii ruqaansanayaan furimaha dagaalka al-shabaab markii xasan sheekh maxamuud yimide waxaa ku qaaday guluf dagaal aada u weyn waxaana lagala wareegay deegaano aada u tiro badan laakiinse al-shabaab deegaanadii waaweynaa ay laga qabsaday dib ayay ula wareegeen mucaaradka oo shalay warbaahinta la hadlay islamarkaasina qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxay xukuumadda dan qaran ku eedeeyeen ama dowladda uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud in saraakiishii ciidanka xoogga dalka loo loogay cadowga islamarkaasina ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ay u dhinteen dayaac al-shabaab ayaana dib ugu soo qaaday weeraro kala duwan deegaano waaweyn oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed halkaasi ay qaarkood dagaal ku dhex maray halka qaarkoodna uu ahaa sida dowladdu sheegtay weerar gaadma ah qodobka saaxiibayaal haddii intan anuga gudubno markan waxaanu jilaacaynaa jubbaland ayaa baaq ka soo saartay dagaalka ka soconaya luuqa madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa waxa uu soo saaray baaq weyn oo ku aadan sidii dalka looga saari lahaa al-shabaab waxaana uu sheegay inaan xilligan la joogin xilligii dalka islamarkaasina dalka soomaaliyeed ay shacbigoodu ay samayn lahaayeen inay dalka aan idhaahdee madaxweynaha jubbaland iyo baaq culus ka soo saaray dagaalka ka soconaya luuq shalay dhib weyn ayaa ka dhacday luuq dad oodudaaga oo daris ah ayaa isku dagaalay islamarkaasina waxaa la gubay dagaal beeleedkii saarnaa dagaal magaalada badideeda ayaa waxaa ka dhacay dad aada u badan islamarkaasina dhib xoogan ay halkaasi ka taagneyd magaalada luuq ayaa waxaa ka jirtay in dad beela ah oo dudaaga ah halkaasi ay ku dirireen madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa soo saaray baaq arrintaasi ku aadan waxaana ugu baaqay beelaha walaalaha ee dagaalamay inay ka waantoobaan arrinta ay ku gaceen jubbaland ayaa iyadu doonaysa in markan al-shabaab ay la dagaalanto laakiinse furin kale ayaa kusoo farurantay taasi oo ah in dagaal beeleedyo ka socdaan maamulkaasi madaxweynaha maamul goboleedka ayaa tilmaamay siday muhiim u tahay in loo baahan yahay dagaalka u dhexeeya beelaha walaalahee dagaalamay ee degmada luuq in la qaboojiyo waxauu madaxweynuhu sheegay in khasaare ka dhashay dagaalka uu naf iyo maalba leh oo taabanaya dhammaan dhinacyada kala duwan waxaana ugu baaqay in ay dagaalka joojiyaan qodobkana saaxiib yeelinta haddaan ku gudubno markan waxaynu eegaynaa ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa tababar usoo xidhay cutubyo cusub oo ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka dhawaanahan dowladda soomaaliya waxay wadaa dardargelin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dib loogu dhisayo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa toddobaadkan dhexdiisa ciidan kala duwan tababar usoo xidhay halka shalay tababar cutubyo kale loogu soo xidhay islamarkaasina wasiiro kala duwan halkaasi ka hadleen iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo sheegay inay muhiim tahay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si weyn loo qalabeeyo markan inta haddaynu qodobka uga gudubno marka waxaanu eegaynaa somalilan ayaa war cusub kasoo saartay dagaalka aan idhaahday somalilan ayaa war cusub kasoo saartay doorashada somalilan kusoo wajahan somalilan waxaa kusoo wajahan doorasho isku sidkan waa doorashada madaxtooyada iyo tan ururada oo la rajeynayo in bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan aynu ku guda jirno ay ka qabsoonto somalilan oo dhan somalilan hadda waxaa bilowday ibafurka ololaha doorashooyinka somalilan ee lagu cartamayo kursiga ugu sarreeya ee maamulkaasi madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa hogaaminayay somalilan toddoba sano intii uu hogaaminaya madaxweyne biixi waxaa lagu eedeeyey inuu somalilan jar ka laalaadiyey islamarkaasina uu somalilan dalow dheer ka laalaadiyey saasoo ay tahay somalilan waxa uu haddana madaxweyne biixi mar kale u tartamaya kursiga ugu sarreeya isagoo fagaaro ka sheegay in madaxweyne biixi lagu dooran doono siduu u difaacay somalilan maamulka somalilan ayaa waxaa ka dhacaya doorasho isku sidkan guddiga doorashooyinka ee jamhuuriyadda somalilan ayaa soo saaray warkan
ambad waxaa la hayaa wiil da-diisa lagu qiyaasayaaaaaayaal intaa haddaynu uga nimaadno markan waxaanu eegaynaa wararkii ugu dambeeyey ee qasa gumaystaha yahuudda ayaa waxa uu wadaa gumaad kala sooc lahayn kaasi oo u geysanayo walaalaheena reer falastiin kuwaasoo istifaacayay in ka badan shan iyo afartan sannadood wararkii ugu dambeeyay ayaa tibaaxaya duqeynta yahuuddu geysteen in ay ku dhinteen lix iyo toban qofa yahuudda ayaa sii wada weerarada xasuuqa ah ee ka soconaya qasa iyadoo dunidii islaamka ahaydna si weyn isha uga fiirsanayaan waxaa ka soconaya qasaa caruur ayaa la gowgowracayaa islamarkaasina dad shacab ayaa la umuldooxayaa dhib weyn ayaana soo gaadhay shacabka reer qasa gumaystuhuna waxa uu sii wadaa qasa isagoo qeyb dhan oo magaaladaasi ka mida dhulka la simay guud ahaanba saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warkaysu waxay nabadgeliyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel